زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى dersigeennii tobnaad ayaan gudagalaynaa hadduu ilaahay qadaro waxaan ku qaadan doonaa intermuscular injection sida aada la socoteenba dersigeenii sagaalaad waxaan kusoo qaadanay qeybaha duriinka ay ka kooban tahay waxaan sheegnay ilaa shan qeybood inay ka kooban tahay duriinka waxaan qaadanaynaa intermuscular injection duriinka muraqa duriinka muruqa waa ku shubid daawo taas oo si toos ah loogu shubayo muruqa ujeeddaduna waxay tahay si loo soo nuugo daawada lagu shubay muruqa waxaana soo nuuga nudayaasha muruqa waqti toban ilaa iyo soddon daqiiqo gudahood ayayna jirka ku galaysaa daawada muruqa habka loo duro muruqa garabka waxaa la durayaa ilaa dhowr meelood ayaa laga durayaa garabka muruqa iyo sinta iyo cajarka intaasba murqaha waa laga helayaa habka loo duro marka muruqa garabka ah mid mid ayaan u dul istaagi doonaa insha allahu tacaala bukaanka waa inuu fadhiyaa gacantiisuna ay saaran tahay meel siman waa marka aad garabka ka durayso bukaanka gacantaada kusoo aruuri muruqa oo si degan ugu mud cirbadda muruqa dhexdiisa adigoo marinaya jeermistile suufka aad ku durayso cirbadda meesha waa inaad jeermistile marisaa habka loo isticmaalo duriinka xabadka isticmaalka duriinka xabadka waa mid aada u yar isticmaalkiisa waxaana inta badan loo isticmaalaa ragga marka aad doonayso inaad durto umar markaa habkan inta badan duriinka xabadka waxaa loo isticmaalaa ragga marka aad doonayso inaad durto waxaad u martaa marka habkan soo socda kow bukaanka la duraayo waa inuu fadhiyaa meel siman uu fadhiyaa labo gacantaada kusoo aruuri muruqa adigoo si degan ugu shubaya daawada muruqa dhexdiisa intaas waa dawada iyo habka loo isticmaalo duriinka xabadka habka loo isticmaalo duriinka muruqa sinta asigana waa sidan kow bukaanka la duraayo haddii uu saaran yahay sariir waa inaad u jalleecisaa dhanka midig ama bidix adigoo saro marinaya dhanka aad doonayso inaad durto ayaad had iyo jeer soo sarmarinaysaa qodobka labaad haddii uu wato qoraal dhakhtareed inta aadan wax u qaban ka hor aqri warqadda waxa ku qoran si aad u kontaroosho taariikhda dhicitaanka dawada dariiqa la siinayo ee saxda ah iyo biyaha lagu qasayo intaba dawada qodobkan wuxuu muhiim u yahay ardada waxbaranaysa ama kaalkaaliyaasha wax duraya waxaa laga rabaa hadday durayaan qof dawo wato ay la kulmaan waxaa laga doonayaa inay weydiiyaan qofka ay durayaan warqaddii dhakhtarka uu qoray ama rajeetada rajeetadaas marka waxay kaa caawinaysaa qofka dawada loo qoray nooca ay tahay iyo nooca uu wato inay isleeyihiin labo dawada waxa ay ka kooban tahay iyo meesha laga qaadanayo ama laga isticmaalayo inuu fahmo hadday muruqa tahay ama hadday xididka tahay waxaa laga yaabaa inuu ku leeyahay xididka iga sii dawadana aan laga qaadan karin xididka ay muruqa tahay sidaas daraaddeed marka waxaad ogaanaysaa dariiqa saxda isticmaalka waxaad sidoo kale ka ogaan kartaa dariiqa laga isticmaalayo iyo waqtiga la isticmaalayo waxaa dhici karta bukaanka inuu kuula yimaado waqti dambe ama duhur ama xilli aan munaasab ahayn cirbad uu ku dhaho idur lama rabo inaad durtid xilligaas waxaad fiirinaysaa rajeetada bukaanka uu wato isla markiiba waxaa kuusoo muuqanaysa waqtiga la siinayo haddii ay tahay laba waqti haddii ay tahay saddex waqti haddii ay tahay afar waqti waxaa la rabaa marka qofka neersiska ah ama qofka kalkaaliyaha ah inuu ku camal falo warqadda rajeetada bukaanka uu wato imaa qofkii aan rajeeto wadan oo cirbad keligeeda wato waxaa lagula talinayaa qofkaas neersiga ah ama kalkaaliyaha ama farmashistaha qofkaas inuusan durin qodobkaas intaasaan ku baraarujinayaa qodobka saddexaad oo xiga waxaad ku camalfashaa warqadda dhakhtarka had iyo jeer warqadda dhakhtarka had iyo jeer ku camalfal ee waxaan u gudbaynaa intervenous injection oo la yidhaahdo duriinka xididka duriinka xididka waa ku shubid daawo si toos ah loogu shubayo xididka ujeeddaduna waxay tahay si loo helo waxtar deg deg ah iyo in tiro badan oo solution ah ama dareero ah ama dawo ah laga siiyo qofka xididka tusaale ahaan waxaa dhici karta blood transfusion oo ah dhiig ku shubid qofka in loo sameeyo dhiig ku shubidda waxaad ogaanaysaa qofka waxau xididka ka qaadanaya dareero badan oo oo mataqaanaa ugu yaraan liter iyo ka badan inuu hal waqti uu qaato sidaas daraaddeed marka waa duriin oo deg deg ah oo qofka si toos ah dawo ama dhiig ama faleebooyin ama yacni infusion loogu shubaayo xididka qofka bani aadamka saas daraaddeed marka muhiim waaye duritaanka xididka aada iyo aad bay muhiim u tahay waa dawo deg deg oo qofka uu helayo hadday ahaan lahayd dhiig iyo haddii kaleba marka bukaanka uusan marka awood buuxda u lahayn inuu afka wax ka qaato ayaa la isticmaalaa isla markaasna waxaa laga quudinayaa qofka xididka halkii qofka laga quudin lahaa afka waxaa laga quudinayaa xididka hadday tahay dheecaan hadday tahay dawo iyo hadday tahayba dhiig intaba waa la siiyaa sidoo kale marka ay la soo gudboonaato qofka dhiig yari zaa'id ah waxaa la siiyaa faleebooyinka fuuq celinta iyo dhiigaga oo lagu shubo qofka sidaas si la mid ah qofka si uu u helo jirkiisa cusbadii u baahnaa marka uu fuuqbaxo qofka wuxuu u baahan yahay in la siiyo faleebooyinka dareerayaasha iyo cusbada ah nadarsigeennii ee ku saabsanaa duriinka ama cirbadaha laga qaato muruqa iyo mataqaanaa xididka iyo mataqaanaa maqaarka iyo xangulaha iyo mataqaanaa dhabarka intaas ayuu ku egyahay درسجيني توبنات وجزاكم الله خيرا طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار